abaaraha ka jira deegaanada jubbaland ayaa si weyn u saameeyey beeraha deegaanka gobolka jubbada hoose iyadoona ay hoos u dhaceen waxsoo saarka beeraha waxaa sidoo kale dadka degan nawaaxiga degmada jamaca saameyn ku yeeshay nafaqadarre iyo macluul daran oo halkaasi laga soo sheegay warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o e da ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad
aadan aad iyo aad baa u mahadsan tahay alxamdulilah rabbilcaalamiin xaaladda horta aad bay u degan tahay way fiican tahay dhinaca amniga markaan lambar waan ka hadlo amniga aad iyo aad buu u wanaagsan yahay waa wax hadda dhibaato ah kuma qabno xagga amniga waa si aad weliba u xeelad sarraysaan weliba yaa oo looga shaqeeya ciidamada iyo shacabkuna ay isku kaashadaan waxa nagu soo dhexdhuuntay dee inkastoo nimankii dhagarqabayaalkaha ay kolba ka soo baxayaan meelaha hoosoosoo khaasatan degmada jamaca xataa aaggeeda degmada kismaayo xaggeeda kolba ay meel ka soo gelayaan laakiin aad iyo aad baan ku taxadirnaa annaga iyo ciidanka amniga iyo dhammaantanada shacabka nagoo iskaashanayana si si taxadira yaan isaga waardiyeynaa waayahay tuulooyinka ugu badanaya hadda aad gacanta ku haysaan xagee ka mid ah
tuulooyinka hadda ilaa sideed tuulo yaa hadda dowladda gacanta ku haysa ee degmada jamaca hoos kala hoos tagta sideeddaa tuulo badankoodu waa waa degmada jamaame hadda inta aan gacanta ku hayna waaye marka taliskana waxaa ah baarsan guuni ee sideeddaa tuulo ah waayahay dabcan deegaanadaasi waxaan ognahay in frontlinka ama goobaha ugu horeeyo ee dagaaladu ay ka dhacaan ay ka mid yihiin labada dhinac isku hor fadhiyaan waxaan ognahay in abaaro xoogan ay dalka ku dhufteen gaar ahaan deegaanadan jubbaland beeraha deegaanka ku yaala jamaame iyo nawaaxigeeda oo ay ku caanbaxeen see abaarta u saamaysay beerahaas beeraha aad iyo aad bay u saamaysay sideedoonaba deegaankaas biyaha marna waan ka cabannaa laba jeera baan ka cabannaa waa maray abaar aan oga cabanno oo oon uu ka jiro iyo mar biyo fatahaada imaadaan oo beerihii ay iyo dadkii guryahoodiiba ay barkiciyaan oo dumiyaan labadaa caqabadoodba biyuhu way naga jiraan aad iyo aad ban waxaan oogu baaqi lahaa wasaaradda beeraha iyo wasaaradda qaybta biyaha iyo hay-adaha internationalkaaba inay arrimahaas gacan ka geystaan way jiraan beeruhu wax alaada wixii abaarihii markii laga soo baxay oo muddo badan lagu sarfaaday intii yarta dabcayna soo baxdana webigaa ku dhufanaya oo waayo webigu dhammaan si uu xasan yahay wuu dunsan yahay qaar ay shaab dumiyeen iyo qaar farihii hore ahaa aad buu u burbursan yahay marka in yar dhiba hadday kusoo dhacaan toos buu soo xuu imaanaya baarsan guuni iyo ilaa wurko toos buu soo gelayaa beerahay kusoo fatahayaan beeraha bal intay ka soo tagayaan guryihii bay toos u burburinayaan inta kalena abaaro xun baa jirta dadka lo-oley buu iska hayo beeraley aad bay lo-odii ooga dhammaatay xoogaa macluul aad u daran way jirtaa xagga beeraha iyo nafaqadarida dadka waayahay ma jiraan cudurro deegaanadaas hadda ka jira maadaama abaaruhu iyo cudurradu ay isbarbar socdaan aad ba umahadsan tahay horta deegaankaas ilaa iyo muddo saddex sanaa gacanta waa lagu hayaa dowladda gacanta ku haysaa ama afar sanama waan dhehi horta ma jiro hal m c h ama caafaand ah oo horta goobaha laga sameeyey cudurro way jiraan aad u fara badan marna kanaacada ka dhasha mar shuban shuban ka dhasha mar laakiin ma jiro goobo caafimaad oo loo waxeeyo waa ilaa kismaayo ama buulguduud buulguduud baa nooga dhow msajka ugu yar oo iyadan caafimaadkooda uu ama dadka khibradda u leh ay ku yar yihiin weliba soona kismaayo unbaa lala soo aadaa aad bay u jiraan caafimaad darradaas laakiin wax hadda u dhintay weli maanan arag ma jiraan caruur la ildaran nafaqdarro aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad bay u jiraan way badan yihiin carruur iyo dad waaweynba way jiraan
waayahay maadaama deegaanadaasi cudurro kala duwan ay ka jiraan dadka deegaankuna dee u jilicsan yihiin maamulka deegaankaa tihiin maxaa inta isku tashi loo sameeyo goobo caafimaad baarka iyo nawaaxigeeda ama deegaanada hoos yimaada jamaama looga horgelin waayo insha allah waan rajaynaynaa annagoo kaashanayna dowladda iyo hay-adaha caalamigaama in aan ka samayna caafimaad weliba si deg dega goob caafimaad way jiraan wasaaradda caafimaadka waa imaataa laakiin ayagoo maalinkii o dhan bay joogaan ilaa hameenkii unbay ka tagaan ayagoo oo daawadii wada oo laakiin qorshaynaya qaabkii hadda aan u samayn lahayn m c h yaa la qorshaynayaa laakiin way joogaan inta badan maalinkii wayna harsadaan wayna tagaan qoda caafimaadka waan aad baan kaga wada hadalnay annaga iyo dowladdaba ama wasaaradda caafimaadka iyo maamulka gobolka jubbada hoose iyo dhammaan marka waan ka jirnay arrintaas si deg degan waxaan rabnaa in gooda caafimaad lagu sameeyo ugu dambayntii marka cudurrada ugu badan ee dadka saameeyey ee deegaanadaasi ku nool maxaa ka mid ah waa dhinaca malaariyada iyo aad ba horta shubanka xaggiisa looga yaryahay oo xanuuno aad u sii daran hadda ma jiraan lakiin dhinaca malaariyada iyo qaybta dhalmada iyo adugu waa qabaystankaas xagga haweenka haweenka waxay ku mulaan waa uun buulguduud iyo kismaayo oka caafimaad kale oo goob caafimaad oo caadi oo santaral ama amsaj caadi oo haweenku lagu umaliyo ma laha deegaankaas ma laha
kaasi wuxuu ahaa yaxye maxamed abshir oo ah guddoomiyaha tuulooyinka hoos yimaada degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose waxaana uu u waramay wariyaha v o e da aadan maxamed salaad